genaraal waxaa jirtaa in ciidamada amisom hadda la qorsheynayo in ay dalka ka baxaan laakiin laleeyahay ilaa labada kun iyo afariyo labaatanka bisha december waxaa la rabaa askariga ugu dambeeya amisom inuu ka baxo dalka ma la joogaa xilligii ciidamada amisom ay ka bixi lahaayeen
falastiin aad aada aad baa u mahadsan tahay adiga iyo voice of americaba aniga waxaan aaminsanahay in la joogo xilligii amisom ay ka bixi lahayd soomaaliya labada kun iyo afar iyo labaatanka maxaa yeelay amison qaybtii ay qaban kartay way qabatay waxaa haray waa qaybtii soomaalidu qabsan lahayd waxaan rabaa inaan idhaahdo oo shacbi weynaha soomaaliyed hadda ay dhegeysanayay kuwa dhegeysan doono inaan u sheego aniga reshiimna difaaci maayo siyaasad dowlad jirta ama mid ka horreysay midnana difaaci maayo aniga waxaan u hadlahayaa sidii nin ciidankan laba jeer taliyo ka soo noqday oo xogogaal u ah xaaladda uu joogo iyo meesha uu marahayo waxaan kaloo u hadlahayaa nin odaya oo soomaali ah oo afarta gobol mase shanta dowlad goboleed ee hadda markii waqooyi laga reebo shantaba tegey ka warqabaa fiilinka shacbiga soomaaliyeed aniga waxaa qabaa ciidanka soomaaliyeed uu ku filan yahay inuu amnigaas hanto oo uu yiraa uu ku filaado wuuna ku filan yahay asagoo kaashanaya shacabkiisii dowladdiisa waxaa nasiib darro ah oo in laga siyaasiyiintu inay ka waantoobay tahay ummaddan soomaaliyeed dadkao dhan dadka soomaalida yaqaanoon hal shay bay ku qiimayaan dadkaani waa dab dagaalyahaniina oo wax iska celi kara dadka adduunka o dhan baas loo aaminsan waana buruuf kareen dowlada marka waxaa jira aan saaxiibnahay oo muddo toban iyo dhowr sana ciidankan tababarayay oo qalabeeyey oo dad dhalinyaro u tababaray oo aqoon aqoon jaamacada sarsare kasoo baxay sanadkiisa maanta ciidanka joogta maanta hadday dhagtooda ku dhacdo dowladahaas sida turkiga iyo maraykanka iyo ay dhagtooda ku dhacdo ay tirahdaan dowladdii soomaaliyeed waxay tiri ciidanka iyagu nuguma filma nuguma filna nabaddaa fici karo al-shabaab baana qabsanaysa maanta haddii dhabtooda ku dhacdo maxay dareemayaan dowladdaas waxay dareemayaan yacni nasiib darro waxay dareemayaan inay inay la shaqaynayaan dadaan jirin arrimahaas markaa fiiriyo aniga waxaa iila muuqataa in shacbiga soomaaliyeed iyo ciidamadiisu ay ku filan yihiin cadow kasta oo dalkaa soo wajaha maantay waxaan la dagaalamaynaa waa wiil yaro soomaali ah oon dowlad lahayn oo taakulayn haysan oo maxaan ku idhahdaa maanta dagaalka hadduu soo galo laba sacdood ka bacdi rasaadka ka goyso cararaya shiraal haysan waysaan marka nin laga baqo dowlad iyo shacbi iyo ciidan soomaaliyeed anugu uma jeedo cadow ay ka baqaan ma ii muuqdo waxaan kuu sheegaya kale ciidankan soomaaliyeed hadda laba kun iyo laba iyo tobankii ilaa maantay waa toban toban sano mise kow iyo toban sano wey kow iyo tobankaas sannadood baa la tababarahayay haba heer buu soo marahayay haba la dhisahayay saraakiil fara badan oo aqoon leh baa kusoo biiray oo wadamada badan aan saaxiibnahay ay soo diyaariyeen maantay raggii shalay labada kun iyo labaiyo tobankii labaiyo kun labada kun iyo maxaan ku idhaha saddex iyo tobankii afar iyo tobankii jooga maanta ma joogaan dhalinyaro yeerar oo waxbaratay oo qolaha joogta u baahan keliya leadership iyo hogaamin
laakiin generaal laakiin generaal waxaa jirta haddii aan kaa dhex galo adoo raalli ah in maamul goboleedyada qaarkood ay leeyihiin baahiyaa jirta loo qabo amisom iyagayaa gudihii jooga iyagayaa ciidankoodii iyo tabartoodii og marka taas ma waysan u baahnayn in la tixgeliyo shalay bay ahayd markii la dhahayay greenley baa lasoo weeraro al-shabaab baa amisom baa ka baxdo waa lasoo weeraro al-shabaab baa soo weerartay naloma sheegin meel lagu yiri ciidankii way ka carareenoo way iska celi waayeen nolosha waxaa naloo sheegay ciidanka inay isdifaaceen iskana celiyeen shabaabna khasaare kala kulmeen horta hadalkii ciday tiri kaasaa buruuf garanaysa inay been tahay ciidanka soomaaliyeed wuu isku filan yahay waana ku kalsoon yahay waxay u baahan tahay laakiin leadership aan moraalka ka shabina ku hogaamiya dhamada saxdaa laakiin leadership aad moodo inuu ayaga kasoo horjeedo waa nasiib darro in la helo ay meesha joogaan laakiin waxaa jirta in marka al-shabaab ay soo weeraraan xarumaha ciidamada soomaaliya ama kuwa amison labadaba aanan al-shabaab ujeedooyinkooda inay ka gaaraan ama ay qabsadaan ama khasaaro xoogle ay ka geysan jireen marka ma waxaa leedahay ha ciidanka soomaaliyeed waa ku filan yahay in hawsha hadda la dagaalanka al-shabaab iyo buuxinta furimaha amisom ay ka baxaysa labadaba inuu isku daro
falastiin aad baa umahadsan tahay ciidanka soomaaliyeed wuu ku filan yahay halshay baa kuu sheegay meesha waa dagaal dagaal nin lagala balame maaluu inuu guulaysto meeshu absolut suurtagal lama haddaa ku fakarayso hub kasta soo qaado wax walba hayso dagaal waa dagaal marna waad guulaysan nabana waa laga guulaysanaya waa haabtu inuu ku talagalo waa lagu talagala waa lagu tababaraa saraakiisha kaas waxaa la xisaabiyaa waxa weeye markii lagaa guulaysto ood meesha khasaare kaa soo gaarto oo dhibkusara sida saraakiishu siday u fakeraan oo u rikowargareeyaan khaladkii dhacay inuu mar damba dhicin oo mar damba kaas way ka lagu xisaabtaa laakiin a maalin walba guulaysanaysid habeenka cala tegay weye waa dagaal waxa kani mida kale waxaan ku sheegaya ciidanku wuu ku filan yahay aad buu ugu filan yahay sidaa ugu sheegay ciidankaan mala dagaalamayo waa wiilal yaroo qarax wata way dhici kartaa marmar adoo isku jirin in lagu gaado laakiin asagoo ma sii joogi karo meeshii uu qabsaday uu qaraxa ku sameeyey markiiba u cararay sababto risaasna ma haysto shidaalna ma haysto raashinna ma haysto adiga dawlad baa tahay soo maha raashin baa la haysataa shidaal baa la haysataa yani awood kastaa leedahay
waxaa jirta waxaa jirta ha dad badan waxay isbarbardhig ku samaynayaan adiga laftirkaag hadda waa xustay in leadershipka ama hogaanka uu yahay wax muhiim ah laakiin dad badan waxay leeyihiin afghanistan waxaa loo dhisay kumanaan kun oo ciidamo ah qalabkii ugu dambeeyay maraykanka haystay diyaarado dagaal haystay haddana markii maraykanka uu baxay amnigu waa hanan waayeen ma la isbarbar dhigi karaa wixii ka dhacay afghanistan iyo haddii wax taa mid la mida ay ka dhici karto soomaaliya marka ciidamada admis ay baxaan
lasma garab dhigi karo amis afghanistan waxay ahayd shacbi iyo jabhad isla socdo oo ku niyada aan ku niyad ahayn dowladda meesha joogta oo ku niyada raba inay iska saaraan dowladda meesha joogta annagana waxaan nahay ummad soomaaliyeed oo shacabkeeda iyo ciidankeedu raba al-shabaab inay iska celiyaan totally different view baa kala nahay laba weji baan kala leenaha oo islahayn soo maha annaga halka meel oo dhibaatada naga haysato oo aan dareemayo inaan wika nahay waxa weeye siyaasiyiinta qaar baa dana gaara ka xirka oo dantooda ka hormariya dantii shacabkii dantii qarankii dantii ummadii soomaaliyeed danteedi waxay ka hormariyaan wax yaroo daraysi gaara bay ka hormariyaan marka ayagaa u fura adduunweynaha meel nala ka soo galo oo aan loo baahnayn waa meel nala ka soo galo loo baahnayn feere amison imise jeer baa amison la weeraray oo dhex galay meeshooda la dhex galay maxaa loo dhihi waayey nimankaan siyaasiyiinta maxay u dhihi waayeen amison waxay iska cilmaysaa baxeen sabab ay u dhihi waayeen mataqaan sababtay u dhihi waayeen markee dantooda kama arkaan dantooda waxay ka arkaan dadka soomaaliyeed inay liidaan oo mugeysaan dadka soomaaliyeed falastiinay adna waa la ogtay adduunkuna waa ogya hal shay baa lagu qiimeeyaa dadka soomaaliyeed lahubo dalka soomaaliyeed waa dal dad dagaalyahaniina weye ciidankuna dadkaasu ka yimi hadday helaan hogaamin iyo cadaalad dhab ah shacbiga soomaaliya iyo ciidankiisu iyo qormaanta way ku filan yihiin al-shabaab witin wan yar ay xoreeyaan dalka iska xoreeyaan xaqiiqa nin oo baan ciidamada amisom haddana admis lix iyo toban sano ayay dalka joogeen ciidanka hadda aad leedahay amniga waa ku filan yihiin xilliga ayaga ay joogeen oo howlaha ay hayeen ayaa lasoo dhisay kumanaana uga dhintay dagaaladii lala galay al-shabaab ee wadanka ka dhacay haddii la yidhaahda laba sanoo kale inta ciidanku sii xoogeysanaya ha sii joogo maxaa diidaya maxay deg deg u tahay in hadda la yidhaahda amisom ha baxdo
waxay deg deg u tahan kuu sheegay falastiin taariikhda waxbaa laga bartaa ciidamo wadan horta taariikhda adduunka lama hayo wadan ciidan ajnabi xoreeyey meel u ka jira malaha wax laga soo daalay wey adduunka ilaahay meel la dhihi karo wadan hebel ciidan baa yimid oo xoreeyey meel meel laga sheegi kara malaha afrikaanku laba marxa laba dool meelood oo waaweyn baan qabnaa haddaan wadankan afrika nahay waa congo iyo siraleon iyo annaga saddexdaas dal weeye saddexda dal oo ciidamo ajnabiga la keenay congo konton iyo dhowr sanay maraysaa rajana ma laha inay xorowdo anugu aragtidayda ma laha ilaa hadda siraleon fiiri soo qaado siraleon waa taarka kale siraleon waxay maraysay malaalo markii dalkii galay oo dagaalkii la galay oo ciidankii la galay waa la fariistay waxaa lay hal dal ha loo daayo halkaas dal ha loo daago halo lagu taakuleeyo dalka kisla dib ha uga baxo siraleon dalkan ciidan bay usoo dirtay muddo saddex sanood ka bacdi way ka istaagtay way ka xorowday dalkaa dal bay usoo dirtay congo weli waa la rafaraysa soomaaliya haddii sida siyaasiyiinteena qaarkood ku fakarayaan amisan ha loo daa hadii lahado booskaasaan ku dhacayna konton sano toddobaatan sano weligeena saasaan ahayn dalka yaga waa inaan aamino siyaasiyiinteena waa inay aaminaan dadka yaga kartidiisa dadnimadiisa wadaninimadiisa waa isku filanahay ayaga waa in lagu qanciyaa inay aaminaan nimankan siyaasiyiinta sheeganay waa inay aaminaan dalkooda kartidiisa dabadiisa ayagoo askar ajnabi watay u tagaan ciidanka markay u tagaan askarigii soomaaliga muxuu fiil garaynaya adugu bal qiyaas wuxuu fiil garaynaya inuusan ku fillayn aaminsanayn ninkan soomaaliga inuu ilaaliyo laakiin uu nin ajnabiga ilaaliyo wadawas waxaa keenaya problemka ugu weyn oo asaga laft siyaasiyiinta qaarkeed le naguma filan marka asaga baa wuxuu aaminsanaya dadkiisii marka asagii baa wuxuu rabaa dana ama asagii baa wuxuu rabaa dana cid kala leedahay inuu fuliyo oon u muuqan dalkiisa dantiisa inuu fuliyo waxayna ogeyn niman badanoo siyaasiyiina runta markaan ku sheego waxayna aaminsaneen war shacabkaana kusoo doortay shacabkaana masishaa shacabkan shucuurtiisa iyo fiilinkiisaa la rabaa inaad hogaamiso nool dad kale sooma ummadda soomaaliyeed waxay kortoon tahay maanta haddii cod loo qaado boqol kiiba sagaashan sagaal inay yadaan amison thank you very much waxaad noo qabateen waad ku mahadsantihiin weligeena idin iloobi mayno inta hartay annaga noo daaya aniga saasaan qabaa khibrad aada u dheeraa ciidamada u leedahay muddaad ka soo shaqaysay laba jeeraad ciidanka hoggaankiisa qabatay maxay tahay culayska ugu badan ama cilada ugu weyn ee haysata ciidanka soomaaliya haddii aada soo koobto
haddaan soo koobo falastiin soo koobo ciidan siyaasad midaysan baa dhista italiya keliya wax ma dhiso ciidankan waxaa laga laayahay siyaasad midaysan oo leadershipka goboleedka iyo federaalka isku yihiin oo midaysan oo ciidanka lagu dhisaa ilaa hadda lala'yahay taas way tan lala'yahay oo ciidanka ula dhutinayo haddii la helo siyaasad midaysan oo siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin ay aqbalaan ay ku aqbalaan intaas ciidanku si dhaqsiyalaba u dhismaya oo aad iyo aad xawli dheer buu u dhismaya taasaan aniga aaminsanay waa siyaasadda waxa ciidanka la degay su-aasha ugu dambaysa dhowaan waxaa isbeddel lagu sameeyey hogaankii ciidamada taliyihii hore xilka waxa uu ku wareejiyey taliyo cusub sidee u aragtaa isbeddelkaasi dhahay
waxaan u arkaa runtii waa taliyaha horena waa naqiina waa la soo shaqeeyey taliyahana waa isnaqaanaa si fiicanna waa isku naqaanaa administrationkaygii hore ciidanka marka aan joogana ka mid buu ahaa ibrahim ninka hadda ciidanka loo dhiibay ka mid buu ahaa ka horna waa naqiina ibrahim saraakiishii dowladda hore ka hartay buu ka mid ahaa oo dowladii kacaanka waktigeedibu sarkaal ahaa uu shaqeyna waagaas ma amay waxaan aaminsanahay ibraahim waa sarkaal fiican leh maxaan ku raha leadership leh hogaamin leh kasban kara ya kasban kara saraakiisha ciidanka hogaaminaysa quluubtooda kasban kara kaas waa ka guusha lagu gaaraa saraakiishu waa inay ku kalsoon yihiin taliyaha mar haddana saraakiishu aysan ku kalsoonayn ciidanku guul gaari maayo laakiin aniga intaan ogahay ibraahim waa nin aad iyo aad u dabaal fiican waxaan aaminsanahay nin kasban kara saraakiisha niyadooda inuu yahay waxaan qabaa haddii dowladda soomaaliya iyo shacbiga soomaaliyeed sida aniga aan fiilgaraynayo ay u taageeraan ciidanka soomaaliyeed oo shacbiga soomaaliyeed su ciidankeena u jecel yahay qofkii ka shaqeeya baa og qofkii la shaqeeyey baa ka warqaba shacbiga soomaaliya waa meesha keliya oo qofka soomaaliga nin haysta boqol neef ari ah askarta markuu arko jecel inuu toban xaba siiyo yara qasha yani say u jecel yihiin weli waa sidii ilaa lixdankii ilaa hadda sidii wey marka falastiinay ibraahimna wuu ku filan yahay waxaa laga rabaa keliya dowladda soomaaliyeed iyo shacabkeedu inay ciidankooda taageeraan aaminaana intaasaa loo baahanya aadaa umahadsantahay jenaraal
adigaa mudan mahadsantahay